بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وها إن شاء الله تعالى عن الكلمات وقوان قادم دوننا وخصوصا axkaamta wasiyada qof kastoo muslim uu garanayo tobankan dilxija maalinta ciid ul adxaa maalinta tubnaad iyaamu naxriga leeraa in wasiyada waxa weeye axkaamteeda ay ka mid tahay in wax la qabo marka axkaamta wasiyada wax ka mid aya insha allahu tacaala oon waxa weeye kusuusin doono axkaamta wasiyada culummadu meelo kala duwan ayaa waxa weeye kaga warrameen gaar ahaana kutubta fiqiga ayaa si gaara baab ka mida ay tahay wasiyadu kutub gaaro laga qorinu ay jirtaa oo culamadu raxmatullaahi calayhim ay u gaar yeeleen kaabaxsi aan wax ka afiyi doono in sha allahu tacaala waxaa la yidhaha almufasal fi axkaam alawsiya waxaa qoray taariikh adoctor isaamudiin cafaane sheekaas ayaa qoray oo kutubta culamada ee fuqahada ayaa wuxuu ka soo wariyey masaa-isha ku saabsan ofiyada marka masaa-ishaasa insha allahu tacaala si guud ahaana waxa weeya uu tilmaami doonaa waayo dad badan ayaa waxa weeye u baahan in axkaamta ubsiyada waxa weeye la fahmo si waxa ku gudaya iyo waxa aan ku gudahayn waxa weeye loo kala garto masalada ugu horeysa waxay ku saabsan tahay obsiyadu waa maxay ma hiy alobsiya obsiyada waxaa la idhaahaa oo magaca u yahay sharcan waxa la gowracayo iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhawaanayo yowm naxr maalinta tobnaad dilxija waxaa la gowracayo amba ha noqdo arida ha mid noqdo amba looda ha ahaado amba geela ha noqdo ayaa waxaa la yidhaha obsiya waxawy maa yudbaxu min annacami taqaruba ila allahi tacaala min yawmi siid ilaa aakhir ayaami tashriiq waxaa nicmooleyda kamida geela looda ariga la gowracayo iyadoo ilaahay subxaana watacaala loogu dhawaanayo maalinta ciidda ilaa waktigeedu yahay sidaanu tilmaami doono ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq laydhaa oo a saddex cisho waxa weeye ciidda ka dambeeya waxaa la gowracaya ayaa waxaa la ydhaa iyadoo ilaahay subxaana watacaala loogu dhawaanayo udxiya abaaxiina waa jamciina masalada labaad waxay ku saabsan tahay masruuciyat lobsiyati wa qabluha obsiyaysiga sharcinimadeeda iyo fadliga ay leedahay xoolaha oo ilaahay subxaanahu watacaala daadinta dhiigooda la daadinayo loogu dhawaanayo sharcinimadeeda inay tahay wax ilaahay subxaanahu watacaala uu sideeyey iyo sabriga ay leedahay qadiyadayna mashruuc tahay waxaa u deliya kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam ijmaaca culamaduna oo uu ku guntan yahay oo waxa weye waa isku waafaqsan sharcinimadeeda aayaadka qur-aanka waxaa looga soo delisaday qowlka ilaahi subxaana watacaala wuli fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbika rabbigaa wuu u duko wanxar waxna u gowrac aayaddaas waxaa culimo badan ay usoo deliishadeen oobtiyada oo fasalli lirabbika waxay dhaheen waa salaada waxa weeye ciid wanxarna waa obtiyadii la gowracay inkastoo waxa weeyaane ku cadday oo de aan lagu magacaabin laakiin haddana cumuumka aayaddaas waa ay soo guda geli bacdu salafna waxa weeye sidaas waa ay ku fasireen axaadiista rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaa iyado ka soo aroortay ficilkiisa inoo fiyaystay xadiis saxeixa ayaa soo aroortay sida xadiiska anas ee bukhaari uu soo saaray rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ku orsiyeysay laba wan oo waxa weeye cadcad taasoo kale caaisha radia allahu canha iyana waa u ka soo arooray qowlka rasuulkana sala allahu alayhi waalihi wasalam orsiyadu waxa wey way ka soo aroortay sida xadiiskii bara bn caazib waxa wey uu soo wariyey rasuulku laha ina awala maa nabda bihi fii yawmina haada an nusalliya uma narjaca fananxa man facalahu faqad asaaba sunatana waman dabaxa qablu fainamaa huwa laxmu qaddamahu liahlihi laysa min anusuki fii shay yani maalinta waxa ugu horeysa oo rasuulku ku bilaabina abu weri waa inaanu salaada tukano kadib aanu noqono oonu wax gowracno qofka sidaa sameeyaa sunada iyadu waa fiilay kii salaada ka hor waxa weeye gowracano waa hilib kahelkiisa usoo hormariyey laakiin nuskii cibaadadaha kamamid ahaa oo kuma guday an markaa axaadiis kala guduwan oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ficilkiisa samayn oxiyadu gowracay iyo wasiyeysay iyo qowlka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oxiyada uu ku tilmaamay intaba waxa wey way soo aray culammaduna waxa wey way waa la isku ijmaacsan yahay sharcinimadeeda fadligeeda muu soo aroorin xadiis si gaara fadliga iyada u tilmaamayo saxeixa xadiis kala guduwana soo aroortay in waxa weeye maalinta waxa la daadiyo waxa weeye yowma naxriga camalka sika ugu weynaysa ilaahay subxaana watacala ugu jeceliyo dhiig la daadiyo inuu yahay taasoo kale in maalinta yowma qiyaama waqtiyada geesiheeda iyo dhogorteeda iyo cidiyeeda ay imanayso waxyaabaha fadigeeda markaa si gaara kusoo arooray saxeix ma waa axaadiis aan la saxahayn oo mawduuc iyo daciif waxa wey ukala dhaxay laakiin dee in ay tahay shay rasuulku sala allahu alayh waalihi wasalam uu sameeyey oo waxa weeye shay mashruucoo dee waa shay la isku waafaqsan yataa laakiin fadigeeda si gaara axaadiis tilmaamaysa oo saxeixa oo ugu soo aroortay ee waxa weeye ma jirto masalada saddexaad waxa wey alxikmatu min mashruuciyati lwsiya waa maxay xikmadda laga leeyahay sharci garaynta la sharci gareeyey in la wasiyeysto oo wax la qalo xikam kala duwan ayaa culamadu raxmatullaahi calayhim ay tilmaamay waxaa xikamka ka mid ah awalan maalintaas waxa weeye ciidda ah waxaa la gowracayo waxaa ku sugan qofkoo waxa wey markaas caruurtii iyo ehelkii dee wax u qalaya oo waxyaabahii ilaahay subxaana watacaala u baneeyey ee la imanaya oo ugu tabasocaya saasoo kale dadkii masaakiinta ah iyo jaarkii iyo iyakuna waxa wey waxba ay ka helayaan bay iman doontaa markaas si waxa wey maalintaas dadku saaxadda ay ugu wada qayb galaan ayaa loo sharcigareeyey wasiyada xikmada ku jirta taasaa ka mid waxaa kamid sidaasoo kale xikmatu ku jira ilaahay subxaana watacaala loogu suknanaqayo nacamkiisa nicamka badan ee ilaahay subxaana watacaala qofka uu ku galabaystay oo ay ka mid tahay in ilaahay subxaana watacaala sanadkaa qofka uu dhamaystiro waxa weeye uu sanadan waxa weeye jirsiiyey oo nicam kale ilaahay subxaana watacaala qofka uu siiyey amba ayu nacam hamaalka ha noqoto base qofka waxa weye xubnihiisa ha noqoto ilaahayna subxaana watacaala markaa qofka ugu shukri naqaya in waxa weye dhiig uu daadiyo nicamka ilaahi subxaana watacaala qofka uu waxa weeye siiyey masalada afraad ee wafiyada ku saabsan waxa weye xukmu wafsiya in la wafsiyaysto xukunkeedu waa maxay waajiba isagoo sun inay mashruuc tahay waa laisku waafaqsan yahay adiladuna way kusoo aroortay kitaabkiya sunadaha laakiin xukunkeedu waa maxay mawaajiba si wax weeye waa sunna aqwaasha culimadu raxmatullaahi calayhim ay ku leeyihiin laba qowl ayaa ugu caansan qowlka ugu horeeya waa inay sunno tahay mu-asadoo la adkeeyey qofka waxa weeye markaas qariga ah muusilka ee kari kara waana qowlka akar ahlilcilmi raxmatullaahi calayhim ay ku tegeen saxaabadan laga soo guuriyey abubakr sidiiq cumar bin alkhadaab bilaal suwayd ibnu qasale oo mascuud ilbadri iyo culimo kale waxa weeye madhabka jamaahiiru ahlilcilmi inay sunno tahay wey qowlka labaad waa inay waajib tahay oo qofkii karaya inuu wafsiyaysto maalintaa wuxuu qolo ciida ciidulabxa inay waajib tahay qowlkaana waxa weye jamaaca min ahlilcilm ayaa ku tegey oo rabiicatu ra'yi uu ka mid yahay lays ibnu sacd lawdaaci madhabka yani abu xaniifa saasoo kale tarjiixa sheekh islaam ibnu taymiya raximah allahu tacala adilo kala duwan ayaa waxa weeye deliishadeen culamada waxa weeye yidhi waa waajib iyo culamada waxa weeye ku tegey inay sunna ay tahay sida raajixani waxa waa madhabka jumhuur ahlilcilm raxmatullaahi calayhim inay sunno tahay waxa weeye waajib ayna ahayn xadiisay usoo deliishadeen waxaa ka mida sunanimadeedana xadiiska rasuulka sal allahu alayh waalihi wasalam ley xadiis ibnu salam idaa dakala fi lcasr wa araada axadukum an yadbax haddii casr dilxija ay soo gasho oo miskiin uu doonay oofiyaysto falaa yamusa min shacrihi wa basharihi shaya yuuna wax ka taaban waxa weeye timihiisa iyo jirkiisa wax ma yuuna ka geyn markaa sida wa araada axadukum an yadbaxi alkaasi ka delisan yani uu doonay dad in oofiyaysto marka lama isagaa loo celiyey iraadadiisa iyo waxa wey doonitaankiisa ayaa loo celiyey ofsiyada laakiin waxa weeye lama amrin oo waajib lagagama digin culimadan yidhi waa waajib iyo ku waxay yidhaaheen rasuulku sala allahu alayh waalihi wasalam kamuu tegin ofsiyada nagaan oo xadarana kamuu tegin safarna kamuu tegin wuu joogteeyey marka manhajkii waxa wey uu joogteeyey amarna waxa wey kusoo arooray inay waajib tahay ayaa waxa wey laga qaadanaya laakin daliil waxa weeye xoog badan oo masaladaa ku cad inay waajib tahay ma jiro waxyaaba kala duwan usoo daliishadeen uu jira markaas daraajixa waa qowlka afkar ahlilcilm inay sunno tahay marka qofka haddii waxa weye uu kari karo inuu siyaysto waa inuu waxa weeye ka tegin oo diyada waxa weye uu la yimaado waayo dee culimo badan baa waskaanu tilmaamay kuma tegi inay waajib tahay oo qofku isagoo kari kara haddii uu uu la iman waayo uu ku dambaabayo ayay ku degtay waxyaaba kala duwan asilo kala duwanna way soo qaada walahaada qofka hadduu kari karayo in waxa weye markaas oofsiyada uu ka tago ma ah laakiin hadduuna kari karahayn uba waxa weeye uu iska daayo dee waxa weye ma jismin karno in waxa weye dambi ku dhacay waayo saxaabada qaarkood baa laga soo guuriyey inay ka tegin sida abubakar iyo waxa weye cumar iyo koox xataa munsiriina oo waxa weeye karaya waxaa ka mid masaa-isha wafsiyada ku saabsan ayuhuma afdal aludxiyatu am atasaduqu bisamaniha teebaa fadli weyn inuu qofku maalintaa wafsiyo uu sameeyo uu xoqalo iyo inuu waxa weeye sadaqadaysto ula baxo lacagtii keynihii waxa weye si lagu odsiyeysanayo yani naadkii keynihiisii inuu siiyo iyo inuu waxqalo labada teebaa fadli weyn sida waxa weeye raajixa culimada badelkoodu raxmatullaahi calayhim ay ku tegeen qalitaanka wax la odkeysanayo ayaa ka fadli weyn in qiilaheedu waxa weeye lala baxo waayo waa cibaado ilaahay subxaanahu watacaala lagu dhawaanayo oo waxa weeye qofku waxa uu dhiigga uu daadinayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhawaanaya adilana waxa weeye waa ay ku soo aroortay deer markaas waxa weeye qofku maaha inuu yidhaaho qiimaha ayaan bixinaya bal waxaa fadli weyn in waxaweye markaas isagu u galo oo siyayso sidaana ayaa waxa weeye ficilka rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo waxa weeye saxaabadaba ee ku soo aroortay ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى وحد مذهبنا أن الوصية أفضل من صدقة التطوع إلى حديث الصحيحة المشهورة في فضل الوصية ولأنها مختلف ولأنها مختلف في وجودها بخلاف الصدقة في التطوع ولأن الوصية شعار الله يعني يقول لي يعني إن واحد الوصية والله طلب هي كفت وين صدقة التطوع ولا وهي حديث صحيحة هي قصة تقول لي فضل الوصية يعني اصل الثلاثيه هذا يا واحد من الثمانيه ان الرسول كتب صلى الله عليه واله وسلم وانا اللي استقرا فيه اللي يسوق كده ان واجب هاي هنا السنه هاي وحوية لكن صدقه لا تقف ولا بحيه واجب من اللي ما كان قال ان السنه هاي اللي ما كان سنه وصيه الصلاه الواقفه ظاهره وتعال وحوية المسلمين ولهذا وحوية وحوية في المسلمانيه in qofku uu qoro inay fadli weyn tahay in waxa weeye uu la baxo oo cagtii amba qiinihi waana sida waxa weye aktar ahlicilmi raxmatullaahi calayhi waxa weye ku tegi yani qofku inuu wax qabo ayaa ka fadli weyn in waxa weeye markaa qiimaheedii oo lacaga uu markaa uu bixiyo oo lacagtii uu sadaqadaysto waxaa kamid a masaa'ilta wasiyada ku saabsan هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج؟ أضحية مشروعة يطعي قفت مسافرك السعراء فكرة يقف حاجك حاجك وحوى يا مكاك حرامتي سجود كرة المدة كي تشوف لسوء حيقاك كتا يقف مدة كي تشوف وحوى يا مسافرك أعين وحوى عمر بدل كوري كتير رحمة الله عليه إن مشروع كان في حق جميع الناس صدق دماته صدق نجي يكون مسافرين يكون ميجا يكون مجالدة حتى تصلح ويحاجة وحين يوجد الشباب عموم أجلاد النصوص صلح ويطار وفيك على قاضي فصلح وهي النجي يقف السعراء في مسافر مركز ضمان عشت سوى لو بدأ هي يعني إنه يوصيستان بإلهين قاركوب وحين ما قفصة waxaway khaas ku tahay muqiimkeenagii ee qofka musaafirka waxa wey loogama loogama baahno qaarkood dhammaan waa lagu wada baahan yahay ilaa qofka xaajka mooyaane waayo isaga hadiga uu gowracayo waxa wey marka xaramka lagu gowracayo ayaa meesha wasiyada isagu gelaya marka qofka xaajka waxa wey isaga loogama baahna ayay ilaaheen laakiin dadka kale dhammaantood waa looga baahan yahay sida nusuusta ay tilmaamaysa وهو قول جمهور اهل العلم رحمه الله عليه ان وهو ددك dhamaantood looga baahan yahay qofiyadu xataa waxa qofka musaafirka axaadiis ayaa soo aroortay tilmaamaysa san rasuulku sala allahu alayh waalihi wasalam isagu waxa weye musaafira qofiyadii haddana waxa weeye markaa leeyihi xadiis waxa weye muslim uu soo saaray oo sawbaan mawla rasuulillahi sala allahu alayh waalihi wasalam saxaabiga soo warinayo wuxuu rasuulka waxa weeye markaas xajatulwadaa wuxuu hilibkan waxa u ofsiyey sabuuri markaas sidii waxa weye markaas hilibkeeda inuu wanaaji manuu ka suulin inuu waxa weye markaas uu ka cuno ofsiyadiisii ila madiina weyi yani isagoo markaa musaafir ah isagoo musaafir ahaa ayaa haddana wuxuu ofsiyeysa rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam markaas sidaasaa daahira aktar ahlilcilmi ku tegeen dadka waxa weye qof kasta looga baahan yahay in muqiimka ahaa iyo kii waxa weye musaafirka ahaa in oobsiyada waxa weye uu la yimaado haddii waxa weye markaas uu kari karo qofka oobsiyada looga baahan yahay waa maxay qofka yani mashruuc ay xaqiisa ku noqonayso waa inuu yahay qof waxa weeye kari kara oobsiyada culamada qaarkood waxay xad uga dhigeen inuu yahay qof haysta misaabkii zakada qaarkood waxay dhahen maalintaa waxa weeye ciidda waxa weeye kuwa yani ofsiyadii waxa weye wax dheer oo markaas uu dee ku kari karo inuu ku soo iibsado oo wuxuu u baahnaa maalintaas waxa weeye ciidda iyo habeenkeeda hadduu qof wax wey haysto waa uu markaa wasiyaysanay markaas sida raajixa waxa wey waa inuu qofku kari karo waa inuu waxa wey ofsiyadiinu soo iibsado waxa wey qof kari karu yahay taas aya xaqiisa mashruuc ay ku noqonaysa laakiin qofkii aan keri karahayn amba wax dheer waxa wey isaga aan haysan markaas taas mashruuc xaqiisa ofsiyadu waxa wey ma noqonayso laakiin baahidiisii ayaa isaga dee aan markaas aan daboolahayn oo waxa wey ehelkiis iyo caruurtiis waxay u baahan yihiin ayaa laga hormarinaya mar hadduuna wax ka dheer oo waxa wey qiimaheedii mar haddii waxa wey una haysan masaaisha ku saabsan ofsiyada waxaa kamid a shuruud lodkiya waxyaabaha ofsiyadu ku gudaya shuruud baa loo dhigay waxaa qofka ofsiyaysanaya ee markaas xoolaha u dalayo shuruud ayaa loo baahan yahay in waxa weeye markaas ee laga helo shuruuddaas waxa uga horeeya an takuna alwsiyatu min alancaam waxaan qofku u qalayo ilaahi subxaana watacaala daadinta biigiisa uu daadinayo ugu dhawaanayo waa inay nimcooleyda waxa weye markaas ay ka mid tahay ancaamta waa inay ka mid tahay oo loo jeeda geela iyo waxa weye lo-da iyo ari amba labadaaba hadduu waxa weeye dhedi ka ahaado intaba waa ku gudiy saddexdaa waana qowlka waxa weeye culimmadu ay ku tegsan yihiin bal qaarkood ijmaaca waxa wey ay kusoo guurinayaan nusuustuna waxa wey markaas ay tilmaamayso waayo ancaam aayaadka qur-aanka ay laftigaasa kusoo arooray walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allahi calaa maa razaqahum min bayinati lancaam rasuulkana sala allahu alayh waali wasalam lagama soo guurino ku ofsaysa waxaan waxa weeye geel iyo ari iyo wa aan sidaa ogeed ayaa culamada qaarkood ijmaac kusoo guurinayaan saddexda wax aan hayn inayna ku ansaxayn oo inay ku gudahay geela iyo ariga iyo wax weeye lo aqwaal waxaa jirta yani qowl muxadi laga soo guuriyo wax kasta waa uu ku gudaya ilaahay loogu dhawaayo subxaana watacaala xataa waxa weye sinbira haan ahaato laakiin waa qowl waxa weeye markaas daciif markaa shardiga ugu horeeya waa ina min ancaam ancaamta waxaa loo jeeda geela iyo looda iyo ari amba dakar ha noqdo amba lab ha noqdo amba waxa weye dedig ha noqdo shardiga labaad waxa weeye an tabluqa sina tadfiir waa in bugii waxa weeye oo ku ansaxayo shayga lagu ofsaysanayo waa in gaahay waa markaa neef kasta oo ariga ah amba looda ah amba geela ku gudi maayo laakiin da amba bu gaara ayaa waxa weeye loo farjinay waxaana taa u daliilay da amba gu waxa weeye loo sharjinayo xadiidka jaabir radia allahu canhu uu yihi waxaa rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam uu yihi laa tasbaxu ilaa musim ha gawricina ilaa midku jira mooyaane ila an yacsur calayk ilaa inaad keli keli weydo mooyaane fatadbaxu jadacatan min aban haddii waxa wey taa keli weydo waxaad gawracaysaan bidaan buujiirsan oo waxa weeye ilaha tawaamo markaas xadiidkaas waxaa laga qaadanaya in waxa weeye neef kasta uuna ku gudahay uuna ku ansaxayn waxa wey ofsiyad oo haddii markaa ariga u yahay waa inuu yahay neef ka ugu yar yani halka ugu yar neef waxa wey markaas sanadsiirsaday waa in waxa wey uu yahay oo wixii ku hoseeyey sanadsiirsan markaas waxa wey shan bilood ba waxa wey lix bilooda ku gudi maayo waa inay waxa wey musinna ay tahay xadiisku waxa uu soo reebaya waxa wey idaaf ila an yacsura calayk inaynu ku cuslaato mooyaane fatadbaxu waxaad gawracaysaan jadacatan min abacd waa midaan sanad kuu dhammaan oo waxa weye dinasaac bidaha ka mid marka waxaan mujinaha inaan guujiirsan marka ariga laga wahamayo waxa weye ku gudi mayso ilaa ilaha mooyaane jadacadana noo ima doosata lix bilood ay waxa weye u dhamaadan weyi jifka lix bilood waxa weye markaa sanadkii nuurna laakiin lix bilood ay u dhamaadeen qaasa jadaca inasaac bidaha qaasa ku gudaysa xadiiska ayaa tilmaamaya laakiin biyihii kale day shan bilood jirtay baa waxa weeye lix bilood oo sanadki waxa wey u dhamaan markaa ku gudmay wixii kasii wey markaa mustinana waxa weye laba jirana de waa iyadu way kugudaysa lakin inta ugu yar waa inay mustinna waxa weeye ay tahay ilaa ilaha mooyaane xadiidka ee waxa weye soo heli waliba daahirka xadiidka wuxuu tilmaamaya ilaha la fahaantooda in markay adkaato ay tahay laakin haddii waxa weeye la kari karo mid markaas muslimna ah oo sanadka ugu dhamaaday inaan kaa sanadku dhamaanay ilaa aawinu ku gudahay inkastoo aktar ahlulcilmi ay ku tegeen raxmatullahi calayhim in ilaha sanadku ugu dhamaado xataa sanadku yuna u dhamaanay inay ku gudiy walow hala karaba mid kale oo sanadku ugu dhamaado biyaha laakiin waxa weeye jadacadu oo sariga ilaha ka mid ah yani lixda bilood jirtay inay ku gudayso walow mid kaleba hala kare saasa culimadu badankooda ay ku tegayaan daahirka xadiisku wuxuu tilmaamaya in marka la keri waayo wax kale iyadu ay ku gudayso saasayna culimada qaarkoodku leeyihiin marka la keri kari waayo ayuunbay jadaacatu min albaan ay ku gudayso marka da'da waa in waxa weeye la fiiriyo da'da waxaa la kala qaadaya waxa weeye loodi arigii iyo waxa weeye lo-di iyo geey marka almusinatu min alhanam waa tadujirka lo-dana waxa weeye ta labada guud jirsatay kii saddexaad gashay geelana waa ta shan sano jirsatay ee kii lixaad gashay marka fiyihii ku gudi mayso ilaa mid sanad dhamaysatay oo kii labaad geli loodiina ku gudi mayso ilaa mid waxa weeye laba sano waxa weeye markaas dhamaysatay oo kii saddexaad waxa weeye gelaysa geeliina ku gudi mayso ilaa mid shan sano dhamaysatay oo kii lixaad waxa weeye ku geli iyaka ilaha de xadiiskaas hadda la soo akriyo waxa wey tilmaamayo waa la soo reebay oo kii waxa weeyaan gujir ahayn jadacadii min asacan ilaha ee lixda bilood waxa wey ahayd iyadu way ku gudaysa waayo xadiiska hore ayaa waxa weye tilmaamaya inkastoo haddii la kari karo xadiiska daadkiis tilmaamayo mid markaa guujirsatay waxa wey qofku daydeelayo iyada waa la soo reebay laakiin inta kale da-da waxa weye la sharcigereeyey waxaanayn ku gudi maayo oo neef waxa wey riyaha kamidoo sanadkuunoo dhamaan qofkii ka gudi maayo sidaasoo kale neef waxa weeye geela laba jira ama waxa wey saddex jira ama waxa wey qofkii ka gudi maayo loodu mid sanajiri waxa wey ka gudi maayo laabudda waa in da-daas waxa wey culamadu raxmatullahi calayhim ay tilmaameen xadiiska rasuulka kusoo aroortay waa in waxa wey markaas ay dhammaato markaas ayaa waxa wey qofkii uu ka guday hadduu yahay neef waxa wey la naaxiyey oo laakiin daadii aan gaarin sida saxdaa ku gudi maayo walow neef waxa wey la naaxiyo lahaayo waa in da-da guba waxa weye loo shardiyey waa in waxa wey hadduu geela yahay hadduu arig yahay waa in da-da guga u dhamaado marka kii la naaxiyo laakiin aan sanadkii waxa weye loo xajiday aan dhamaysan isaguna waxa wey markaas ma gudayo shardiga saddexaad ee waxa wey loo shardiyaa waxa wey an takuna alodfiyatu saliimata min alcuyuub almaanica min sixati alodfiya waa in odfiyadu ay ka fayowdahay ceebaha diidaya inay ansaxdo yani naaskii waxa weeye xoolaha ahaa waxaa jiro ceebo haddii waxa weye laga helo aan ku gudahayn oo waxa wey ayna ansaxayn ceebahana waxaa rasuulku sala allahu calayhi waaali wasalam uu wax weeye kusoo ururiyey ar af sida xadiidka baraa ibni caazib ibni caazib radia allahu canhu uu tilmaamay rasuulku yihi arbacun laa tajuuzu fi labaax afar ku gudi maayaan wasiyada alcawraau albayin cawar ka cawaran ee cawarnaanteedu isa la-aanta isa ilada ee cad waalmariidatu waa tabugta albayinatu albayin maraduhaa bukaankeedu cadya waalcarjaau ka waxa weeye dhuntinaysa albayin carjuha dhuntinteedu waxa weye markaas ay cad waalkasiir ka waxa weeye markaas tabar buweydaa allatii laatuuntii aan dhuux ahayn rasuulku sal allahu alayh waali wasalam xadiidka wuxuu ku tilmaamay afar nooc oo waxa weeye tilmaamo amba laga helay oo aan ku gudahayn wasiyada ta ugu horeysa waxa weeye alcawraa albayin cawar waa ti waxa weye ishalla ee la-aanteedu ay markaas cadda la-aantuna yani amba ishiibaaba soo baxday amba ishiiba waxa weeye markaas qarsoontay oo waxa weeye dibu noqotay oo qarsoontay yani marka haddii cawarnaanteedu albayin cawarha cawarnaanteedu yani isha cawara saycada abaysiba doof noqotaan ba way soo taagan jiray yani cawarnaanta waa laakiin haddii waxa weeya ishi cawarnaanteeda ayna caddayn oo wax yar waxa weeya wuu markaas kaga yaal ambabaa markaas ayna ka muuqanba cawarnaantaas way ku gudaysa waayo albayin cawaruhaa ayaa liita waxaa sidaas oo kale la mid noqonaysa tii waxa weeye indhaal ay waayo tii cawarnayd markeeda ku gudi mayso tii cawarnayd iyo waaga kasii daran talabaada rasuulku tilmaam wuxuu yihi almariidatu albayinu maraduha waa ta xanuunsanay ee bugta ee bukaankeedu caddi marka neef buko bukaanku uu ka muuqdo ambaba waxa weeye xoolihii dee ka haraysan amba waxba cunahayn oo bukaankeedu cad yahay iyana waxa weeye ku gudmaysa iyana waxaa markaas sii bugtay laakiin bugitaankeedu mid cad uuna ahayn waxa weeye iyadu waayo markaas way ku gudaysa laakiin neefku ka oo inuu bugta ay cad tahay yani kaana waa la garan karaa neefka lafahantiisa xanuunku ima ka muuqdo xanuun cad oo xun yani ambaba inuu waxa weeye dee laga garanayo sida neefka waxaan cunahayn inuu waxa weeye uu yahay oo kale ka saddexaad waxaa rasuulku yihi sala allahu alayh waali wasalam alcarjaau albayin carji ka waxa weeye markaas dhutinaysa ee dhutinteeduna ay cad tahay yani waa neef markaa arigii ka haraya oo wax weeye gaarahayn oo dhusintu markaa ceebta inay dhuusinaysa ay ka muuqato iyana wax weeye ku gudmayso laakiin hadday dhuusinayso laakiin ariga inay ka harahayn oo ay la socoto markaa iyadu way ku gudayso waayo albayin carsiha inayna soo gudagelahayn sii markaa laguhu goonay ambaba waxa weeye fadhiidada dee ka cahaynba iyana taasa way kasii mudan tahay inay wax weeye ku gudaan taasaad waxaa rasuulku yihi alkasiir allatii laa tunki waata waxa weeye jaban ambabaa ee wax weeyaan ka ahayn aan duuxa lahayn ba xadiid kale lafti kale waxaa leeyahay alcajjaal anta weydaa ean duuxa lahayn markaa yani waa mid weyn oo da-a oon waxa weeye markaas hilib fiican waxa weeye aan lahayn oo wax weeye dhuux aan lahayn oo weyn ah iyaduna wax weye ku gudmay marka afarkaa xadiidkaas waxa weeye uu tilmaamayo waa la iska ilaalin afarkaas iyo wixii ka daran ambaba la mid ah ku gudi maayo wixii kale sida raajixa waxa weeye way ku gudayaan laakiin neefku ka waxa weeye uu ka fiican yahay ee waxa weeye markaas ka wanaagsan yahay xagga hilibka hadday noqoto saasoo kale ka qaalisan yahay taasa waxa weye ugu taji weyn laakiin marka waxa ku gudaya iyo waxaa ku gudala fiyo afarkaas xadiidka rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam uu ku tilmaamay ayaa waxa weye la siiraanin walaala hadii ninka matala si macala bilaajeesa ahayd baa dhegta waxa weeye goonay ambaba waxa weeye meel kale cahaakal waxa weeye kaga jirtay waa laga fiican yahay laakiin way ku jiraysaa mar haddii intaa rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam uu tilmaamay waxa weeye markaas ayna ka mid ahayn haddii neef gudayo qofku iibsado oo dabeetna intuu iibiye obsiyadii waxa wey iibiye kadib ceebta ay ku timaado ma ka gudaysaa waxa weeye qofkii mise waxa weye ka gudi maysa sida raajix ah ma haddii waxa wey qofku una tasbiir ku samayn oo isagu waxa weeye markaas una ku gabasanin laakiin agtiiside uu ku xigsi uu ku ilaaliyey dabeetana dhib meel waxa wey kaga timi amba ay sabtay waqtu amba waxa wey waxay ku yimaadeen sida saxda waxa wey ku gudaysa sida saxdaa oo waxa wey way ku gudaysa mar haddii qofku waxa wey wax gabasana una waxa wey una ku samay waxaa ka mid masaaisha baabka ku saabsan sidaas oo kale waxa neefkuu ka gudayo inuu ka orshayeysta sida adilada ay tilmaamaysa ee jumhuur ahlilcilmi raxmatullahi caleyh ku tegeen neefka ee waxa weeye arigaa waxa uu ka gudayo waxa weeye dad markaa qofka orshiyeysanaya iyo intii waxa weye markaas isaguu ka mas-uulka ahlulbeyt ahaa ee guriga la joogay waxa weeye waa uu ka gudayy yani qof kasta si gaaro loogama baahna laakiin haddii qofkii waxa wey guriga ka mas-uulka neefka u qalay waxa uu ka gudayay isaga iyo dadkii kale waxa wey markaa guriga kula noolaa sida axaadiista rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam ku saaro neefku waxa wey geela iyo neefka lo-daa isaguna wuxuu ka gudaya waxa wey toddoba toddoba yani guri oo waxa wey qof oo kala duwan toddoba yani guri ahlubay ayaa waxa wey odxiyeysan kara xagga markaa markaa laga hadlayo yani intuu waxa wey asharka intaa in ka badan baa qofku wadaajin karaa laakiin toddoba qof ayaa waa waxa wey ay ka bixin karaan ay ka qali karaan waxa wey neef geela aba neef lo toddoba qofoo waxa weeye kala duwan ayaa waxa wey markaas uu ka gudi ka guday axaadiista saxaaxa waxa wey sidaa waxa wey ku saaro neefka xoolaala qof iyo cidda markaas soo raacaysa ayaa waxa wey ka ofeysanaya oo ilaahay subxaana watacala ugu dhawaanay waxaan soo garanay in saddex nooc oo xoolaha kamid oo siyada ay ku gudaysa geela iyo ariga iyo waxa wey loo laakiin ayuhuma afta teebaa ka duwan geela iyo looda iyo ariga saddex culimada qaarkood waxay waxaa ugu fadli weyn geela waxaa ku jirta looda waxaa wax wey dadka saxaadi marayo ari waayo waa siday u kala qaalisan yihiin marka uga kala hilib badan yihiin waxay noo soo dariisnay xadiiskii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam qofku waxa wey jimcaha usoo degdegaya uu waxa wey ka ugu horeeyey qof neefkeeda la baxay buu ka dhigan yahay ka labaad qof neef loo la baxay ka saddexaad qof waxa wey markaas wan la baxay marka xadiiskaas u soo deliisay geela ugu fadi weyn arigaas loodaas waxka arigaas bacd ahlicilmi waxay yidhaaheen waxa ugu fadi weyn ari waxaa ku xiga geela waxaa ku xiga lo waxayna u daliishadeen waxay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam sunadiisa waxaa soo arortay waxa weeye wuxuu iska gowracay waxay ahayd oo ku wasiyeysan jiray ee waxa weeye tab wan ayaa waxa wey soo arooray waa xadiiska laba wan ayaa waxa wey soo arooray markaas rasuulku dee kamu tegin kii afdalka ahaa marka taa rasuulku leeyihi sala allahu alayh waalihi wasalam oo waxa wey ariga ah gaar ahaana waxa weeye wanka taasaa ugu ka duwayy ayaa waxa wey xadiiska khaaska ayay marka usoo daliishadeen culamada kalena waxay ka fiiriyeen xagga waxa wey marka waxtarka marka laga fiiriyo iyo siday u kala qaalisan yihiin iyo xadiiskaa kale waxay idhaaheen geel ayaa ugu horeeya waxaa ku xiga markaa looda waxaa waxa weeye xagga fadliga ku xiga ee waxa weeye ari waxaana laga hadlayaa haddii waxa weye markaas qofku si gaara u gowracayo geela iyo ariga iyadoo laakiin haddii waxa weye ciday la wadaagayso waxaa markaa fadli weyn neefka qora oo waxa weye isagu ilahay dad subxaana watacaala uu dhiigga waxa weeye u daadanayo in neefkii waxa weeye la naaxiyo odiyada ahaa waxa weeye waa shay sunna waayo neef neefka neefku uu ka wen yahay ayaa waxa weeye uu ka ashir badan yahay marka in neefka qofku uu sii naaxiyo sida culimada badankooda raxmatullaahi caleyh ay ku tegayaan waa shay sunnaa oo waxa weeye fadli weyn culimada qaarkood baa diiday laakiin sida saxdaa neefka neefku kasii waxa weeye weyn yahay uu ka yimi badan yahay mar haddii uu ka fiican yahay uu ka fadli weyn yahay dee inuu naaxiyaana iyana way sii fadli weynaani waana sida culimada badankooda raxmatullaahi caleyhi ay waxa weeye ku tegayeen waktiga neefka la gowracayo waxaa waktiga la gowracayo bilaamayo ilaa waktiga uu ku dhammaanayo ayaa ka mida masaa'isha ee culamadu raxmatullaahi calayhim ay ka hadleen marka waktiga uu qofka ka gudayo waa salaada ciidda marka waxa weeye la tukado kadib ta rasuulka sal allahu alayh waali wasalam qofka waxa wey tukada ee dabatana gowracaan qofkaas sunadeedu waa qofka waxa wey ka hor gowracaan qofkaas waxa wey hilib buu noqonaya laakiin waxba ee waxa wey jeedigu ku yimaan marka waktiguu qofka ka ansaxaya waa marka salaada ciidda waxa wey la tukada kadib haddii meesha salaada ciidda aana ku tukaya waktiga salaada ciidda markaas ee la tukanayo sida meelaha miyiga oo kale ayaa la fiirinaya waktigii ciidda la tukanayay markaas bay gowracaya meel ciidda lagu tukanaya haddii aan ahayn haddii kalena marka ciidda waxa wey la tukado salaada ciidda ayaa waxa wey ay noqonaysa ilaa inta ay sii banaanaanaysa in waxa wey qofku uu sii qali karo sida raajixa waxay maalinta ciidda saddex isa kadib ayaaba fasiiqa ayaa waxa wey qofku uu qali karo hadduuna maalintii ciidda waxa wey una qalin saddex isa kadib ayaa waxa wey uu qali karaa maalintii baana fiican habeenka la fahantiisiina ee waxa wey waa ay banaanta laakiin salaada kahor haddii la gowraco iyadu ma gudayso sida xadiidka saxeixa rasuulka sal allahu alayh waali wasalam een waxa wey kaga soo aroortay qofka doonaya inuu orfiyeysto maxaa looga baahan yahay waxaa xadiidkeedu soo tilmaamay rasuulka sal allahu alayh waali wasalam uu ku tilmaamay qofka marka casri dilxija ay soo gasho tobanka ugu horeeya bisha dilxija yani markay dilashada qofka doonaya inuu orfiyeysto wuxuu leeyahay xadiidka umusalama rasuulka sala allahu alayh waali wasalam yuuna waxba ka taaban timihiisa iyo waxa weeye cidiyihiisi jirkiisa waxba yuuna ka taaban sida raajixana waxa weye xaaraan bay noqonaysa qofka odsiyeysanayo weeye laakiin dadkii uu ka odsiyadu uu ka odsiyeysanayey eehlubeytkiisaha iyagu waxa weeye wax dhiba ma laha oo ay banaan tahay laakiin qofkii odsiyeysanayey isagu waxa weye ka mas-uulkaha jirkiisa iyo timaha iyo cidyaha inuu taabtaa sida daahirka xadiiskaas uu tilmaamayo ee waxa weeye xaaraan ayaa ay noqonaysa waxaana sunnadu ay tahay in marka la gowracayo qofkii oo jeysay isaga lafahantiisu waaseeyo gowrac oo isagu waxa weeye uu gacantiisu ku gowraco haddii kalena qof waxa weeye wakiisho markaasuu gawracayo waxaa shardi ah in waxa weeye bisminka uu la yimaado bismi illaahi inuu yidhaaho ayaa waxa weye shardi ah marka waxa weye uu gawracayo haddii kaloo bismika u qalo waa shay xaaraan oo bakya ayaa waxa weye u noqonaya inuu takbiirto allahu akbar uu yidhaaho iyana waxa weye waa shay isnaan laakiin bisminku waa shardi bismi illaahi inuu yidhaho waa shardi marka uu gawracayo neefka uu fiifiyo allahu akbar ina waqti yani bismi illaahi allahu akbar iyo ornay dabeetana neefkiisbaas ayaa waxa weeye uu ku gowracay qaabka waxa weeye uu neefkaa uu gowracay oo ugu intifaacayo waxaa mashruuca in neefka waxa weye uu kala qaybiyo wax waxa weeye uu cunaya waxna waxa weeye uu sadaqabaysanaya oo fuqarada iyo waxa weye masaakiinta ayaa uu siinaya waxna waxa weeye markaas isagaa kaysanaya amba saas oo kale dad u hadiyeynaya sidaas ayaa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka sala allahu alayh waali wasalam kusoo aroortay waa inuu ka cuno tiyadiisii rasuulkuu ka cun jiray dadka fuqarada waxa weye markaas waxbuu ugala baxay oo ka sadqadaysanaya cid haddii wax ka uga geeyo waxa wey dadka kale waxaysan uga hadiyeeyeen amba ee waxa wey iyaduna way markaas soo wax ka mida waxa weeye in la iibiyo naasku wax ka mida inuu iibiyo ee waxa weye xaaraan bay noqonaysa waayo waa si ilaahay dartii subxaanau watacaala qofku ula baxay marka inuu iibiya xaaraan bay noqonaysa xataa qofkii waxa weeye qalayay inuu ujrad iyo musqaad uu ka siiyo neefki uu markaa gawacay iyana waxa weye xaaraan ayay noqonaysa waa inuu musqaadii ee waxa weye meel kale uu ka siiyo sida rasuulka xadiidka waxa weye rasuulka sala allahu alayh waali wasalam kusoo aroortay in musqaadii waxa weye uuna ka siino meel kale ee waxa weye uu ka siiyo waxaa kamid masaa'ilka baabka ku saabsan qofka dhintay oo qiyama laga qali karo qofka dhintay oo qiyama laga qalayo laba iyo waxa weye u kala qaybsanayo in waxa weeye qofka la raaciyo qof nool yani isha qaloo qofkii dhintayna uu ka niyeeyo asharkeedu u niyeeyo taas waxa weye waa ay banaan tahay xadiidka rasuulkana kusoo aroortay inuu yihi waxa weye kan allahuma waxa weye haadaa canii wa caman lam yubaxi waxa weye min ummati kan waxay anigaygaha anigayga odsigayga ahaatay iyo ciddaad obsaysan oo ummadayda kamid ee dadkii dhintayna markaa waxa way soo gurjinay laakiin si gaara in odsiyo looga doobaco waxa weeye qof dhintay iyadoona qof nool waxa weye una odsiyeysayna isagana una raacin taas iyadu waxa weye wax daliila malaha wax daliila malaha culimadu way isku khilaateen qaar yidhi wa way banaanta iyo ma banaan lagu yehi jiraan sida raajixaana mar haddaa wax daliil ku soo aroorin waa inaan waxa weye inaan mashruuc ahayn inayna mashruuc ahayn weeyi markaa sidaas masaa'ilkaas tilmaamay wadada kuda kitaabka kaga warramay laakiin yani waanu si guud ahaan ayuu baru tilmaamay si waxa weye mufasala iyo adiladooda waxa weye markaas kulli waan masuu koobi karo markaa inta ayay kusoo gudgudayneynaa allahuma